الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التهجد تهجدka oo ah in hurdada laga tago oo salaatuleyl lagu soo jeedo kitaabkii ka warramayay kani wey baabu tahajudi soo jeedkii buu baab yahay bileyli habeenkii la soo jeedo ee salaad lagu soo jeedo wa qowlihi caza wajal ayuu baab yahay la uhi wa min alleyli habeenka e wa min saacaati leyli habeenka saacadihiisa wax ka mida fatahajad ku tuko oo ku soo jeed bihi qur'aanka naafilatan xaalo dheeraad uu yahay tahajudkaasi laka adiga dheeraad uu ku yahay imaamu albukhaari raximah allahu tacaala kitaabkan waxa uu kaga hadlayaa sidaasi aynu tilmaanay tahajudka waxaanuu baabkan uga qastiyey in qiyaamu leyl ama salaatu leylku ay mashruuc tahay inuu sugo xukunkeedana kama hadal baab soo socda ayaanu insha allahu tacaala ku keeni doonaa inaanay faral ahayn ee sunno ay tahay aayadda qur-aanka baabka uu ku bilaabay wa min alleyli fatahajad bihi tahajad macnaheedu waxa weeyaan ku soo jeed waxaa lagu soo jeedayaana waa salaad qur-aan la akriyaayo dhexdeeda marka waxaa lahaha tahajud waa min aladdaad waa kelimaadka macaanida iska soo horjeeda leh oo tahajada baa la idhaahdaa idaa sahira markuu soo jeedo tahajadana waa la idhaahdaa idaa naama markuu seexdo markaa soo jeedka iyo hurdado iska soo horjeeda ayaa kelmaddaasi loo isticmaalaa marka halkanna tahajad bihi ay ashir bi bisalaatin salaad ku soo jeed weeyaan macnuhu naafilatan laka naafiladu luqa ahaan waa ziyaadada waxaa markaa looga jeedaa cibaadatan zaa'idatan fii faraa'idik isagoo tahajudkaasi ah cibaado ziyaado iyo dheeraadka ah cibaadaadka faralka kugu ah sidaana waxay yidhi culimada ku tagtay salaatuleylku ama tahajudku inaanu rasuulka calayhi salaatu wasalaam waajib ku ahayn waxaa kaloo la yidhi ziyaadatan laka khaalisa manaa isagaoo adiga kuu gaara oo ah ziyaado badax tiran waayo salaadan iyo salaadaha kale ee sunnayaasha ah dadka kale marka ay tukadaan dembiye ayaa lagaga dhaafayaa laakiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam maadaama dembigiisa horeba loo dhaafay ziyaado khaalisa oo badax tiran ayaa salaadaha sunayaasha ahi ay u noqonayaan waxaa bukhaari raximah allahu tacaala uu ku bilaabay baabkan xadiid ka warramaya ma yustaftaxu bihi salaatu leyl waxaa lagu bilaabayo ama lagu furfuranayo salaatu leylka qala xadaثana عaliي bn cabd الlahi abوlxasan الmadini qala xadaثana sufyan سفyاn بن سعيد الthwrي qال xdثna سلyمان بن أbي مسلم عن طاوس سمع أي أنه سمع بن عabاس رضي الله عنهma قال كان النبي صلى الله عليه وسلم رasuulku wuxu إdا qاma markuu kaco min الleyل ay min saaعاaت الleyل habeenka saacadihiisa wax ka mida yتhجd isagoo salaaة leyl tukanaya qaala wuxuu odhan jiray allaahuma markaa taa daahirkeedu waxa weeyaan marka salaada uu bilaabo in rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu la iman jiray dikrigan iyo ducadan soo socota riwaayadda marka ibnu khusaymana taasi waa ku caddahay waana u baabaystay ibnu khusayma raximah allahu tacaala inuu xadiidkani daliilu yahay in taxmiidan iyo ducadani ay ahayd ducaa listiftaax ama ti uu ku horhortay rasuulku salaatuleyl xadiidkan ibnu cabaas laftiisa ariiq ka mida duruqdiisa ayuu keenay odhanaya kana rasuulu اllahi ida qaama litahajud qaala bacdama yukabiru allahuma laka alxamdu manaa marka uu takbiirta dabadeed ayaa rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam uu odhan jiray allahuma laka alxamdu oo dikrigan u akriyi jiray idan waa ducaau istiftaax allahuma ya allahu ilaahay ow laka adiga oo qura ayaa alxamdu ammaanta iyo mahadda dhamayska tirani ay kuu sugnaatay oo soo horumarinta jaarkiiyo majruurka lasoo hormariyey xasri bay tilmaamaysaa in ilaahay lagu koobo xamdiga ammaanta iyo mahadnaqa dhamayska tiran waa la ammaani karaa cid kale waana loo mahadnaqi karaa lakin alxamdu اlmuطlq alkamil wakadalika aلhanaaء اlmuطlq اlkamil ammaanta dhamayska tiran iyo mahadnaqa dhamayska tiran ayaa ilaahay subxaanaه wa tacaala uu la gaar yahay anta adigu ilaahayow qayimu الsamaawaat samooyinka ka ku quma ayaa tahay arrimahooda iyo waalardi dhulalka iyo waman fiihinna iyo cidda u dhaxaysa ama dhexdooda ku sugan marka qayim iyo qayuum iyo qayaam intuba waa isla macno macnuhuna waxa weyaan alqaa'imu bishu'uunihi wa shu'uuni gayrih waa ka ku quma shu'uuntiisa arrimihiisa iyo arrimaha cidda kaleba waa kaa u diyaariya ashyaada aladii yuhayu lilashyaaءi maa taxsunu bihi ashyaadu waxa ay ku hagaagayso waa ka u diyaariya walaa shaka ilaahay subxaana wa tacaala inuu yahay ka samooyinka iyo dhulalka iyo cidda ku nooliba ay ku taagan yihiin la-aantiina aanay jireen oo aanay taagnaadeen walaka alxamdu ilaahay oo ammaan iyo mahad oo dhan baa kuu sugan laka adiga waxaa kuu sugnaaday mulku samaawaati samooyinka lahaanshahooda iyo waalardi dhulalka iyo waman fiihinna iyo cidda ku dhex nool samooyinka iyo dhulalkaba oo cid kaloo lihi ma jirto mulki waa lagu sifayn karaa makhluuqa lakiin mulkiga ilahay mkliga mulkiga makhluuq waa kala duwan yahi ilaahay mulkigiisu waa mulaqa manaa sii daysano wax walba ilaahay waa leeyi mulkiga makhluuquna waa muqayad oo ashyaada qaarkood buu ku kooban yahay ilaahay subxaana wa tacaala mulkigiisu waa mulki taama oo siduu doono ayaa khalqigiisa uu ka yeela waa facaalu lima yuriid laakiin mulkiga waxa weeyaan makhluuqu waa muxadad waana naaqis oo inta ilaahay subxaana wa tacaala u fasaxay ayuunbuu kaga tasarufi karaa waxyaabaha gacantiisa ku jira walaka alxamdu ilaahay umahad iyo ammaan oo dhan baa kuu sugan anta adigu nuuru samaawaati waalard samooyinka iyo dhulalkaba ka nuuriye ayaa tahay walaka alxamdu ilaahay ow mahad oo dhan baa kuu sugan anta adigu meliku samaawaati samooyinka boqorkoodii baa tahay iyo waalardi dhulalka walaka alxamdu ilaah mahad iyo ammaan oo dhan baa kuu sugan anta alxaqu adiga ayaa ah ka xaqa ah ee almutaxaqiqu wujuudu ka jiritaankiisu uu xaq yahay almutaxaqiqu uluhiyatu ilaahnimadiis iyo kelidii inuu cibaado mutaystayna waxa weeyaan ay xaq tahay waa allah subxaana wa tacaala wujuudkiisuu yahay wujuud ama jiritaan dhamaystiran oo lam yasbaqhu cadamu walaa yalxaquhu fanaa oo jiritaan la-aani aanu ka horeyn baaba iyo dhammaanshana aanu ka daba tegahayn oo wacduka ilaah ballanqaadkaaguna alxaqu ka dhabtaa weeye sidii aada arrinka u ballanqaaday u dhacayo arrinku wa liqaa'uka kulanka lagula kulmayaana xaqun weeye oo looga jeedo bacigii bacda almowt khalqiga in lasoo saari doono oo ilaahay subxaana watacaala ay la kulmi doonaan liqaaga markaa waa lagu fasiray baciga iyo khalqiga soo saaristooda mowtkana waa lagu fasiray labadabana waa looga jeedaa in la yidhaahdo wax diidayaana ma jiro oo liqaaga yar iyo liqaaga weyn un bay kala yihiin waqad sama الnabiyu عalayhi الsalaaةu wasalaam almowta liqaءa man axaba liqاء allah axaba allahu liqaءah waman kariha liqاء allah kariha allahu liqaءah mowtka ayaanu ku fasiray rasuulku alayhi الsalaaةu wasalaam wa qowluka qowlkaagu xaqu weeyaan ilaahayow oo hadalkaagu waa waa sidq haddii war uu yahay haddii uu xukum yahayna waa cadlun wey hadduu war yahayna waa run hadduu xukum yahayna waa cadaalad wa fii hada ihbaat اlqowl lilahi tabaaraka wa tacala sifat اlkalaam ilah in loo sugo ayaa laga qaadanaya wاljannatu xaqun jannaduna waa xaq bimacnaa waa mid si dhaba u jirta wالnaaru xaqun naartuna waa xaq oo waa mid si dhaba u jirta waxaana taasi ay tilmaamaysaa jannada iyo naartu inay imika ay jiraan oo ay abuuran yihiin wاnnabiyuuna nebiyaduna xaqun weeyaan oo inay nebi nebiye yihiin baa xaqa oo ay mursaliina yihiin kuwa xagga ilaahay laga soo diray oo waxa ay ku hadlayaan uu yahay xaq iyo fariinta ay sideen wa muxamadu salى اllahu alayh wasalam xaqun nebi maxamedna waa xaq isagoo nebi maxamed nebiyada ku jira ee haddana si gaaro loo sheegay si markaa loo weyneeyo isla markaana ambiyada kale inuu ka fadli badan yahay calayhi الsalaatu wasalaam loo muujiyo wasaacaةu qiyaamuhuna xaqun weeyaan waa mid si dhaba u dhici doona allahuma ya allah ilaahu laka aslamtu adiga ayaan kuu hogaansamay wabika aamantu adaan ku rumeey taasina waxay tilmaamaysaa alislaam waliimaan haddii meel lagu wada sheego inay laba macno kala tusinayaan oo islaamku wuxuu tusinayaa acmaasha daahirkee muuqata iimaankuna acmaasha baatinkaee xagga qalbiga xidhiidhla leh wa calayka tawakaltu adiga oo qura ayaanan ilaahu ku tala saartay oo markaa macnuhu uu yahay fawdtu amrii ilayka wاctamadtu عalayka maعa alأkhdi bاlasbaab almaأduuni biha sharcan ilaahw adigaan arrimahayga oo dhan kuu dhiibanayaa adaanan ku cuskanayaa anoo la imanaya wixii markaa asbaaba ee shareecadu ay ogoshahay halkaa markaa xaafid ibnu xajar raximah الlahu taعaalى tawakulka tafsiir aan sax ahayn buu ku fasiray wuxuu odhanayaa markuu tawakaltu fasirayo ay fawadtu اlamra ilayka taarikan linadari fi lasbaab alcaadiya arrinta ilaahw adiga ayaan kuu dhiibaya anoo iskaga tegaaya oo aan daymoonahaynba asbaabta caadiga ah hadalkaasina hadal saxa maaha waa hadal adilada khilaafsan oo tawakulka adiladu ay sheegtay laba arrimood buu ka kooban yahay arrinta koowaad oo ah tafwiid اlamri ilى اllah walictimaadu calى اllahi xaqan in ilaahay arrimaha loo dhiibto si dhabana addoonku ilaahay uu isugu haleeyo u cuskado iyo arrinta labaad oo ah alakdu biاlasbaab alcaadiya ay sharcan athaabitaةu sharcan aw caadatan iyo in lala yimaado asbaabta shareecadu ay nafartay amaba se tajribatan lagu ogaaday inay arrintaasi sabab u tahay qofku uu doonayo u socdo shareecaduna markaasi aanay diidin markaa tawakulku labada arrimood buu ka kooban yahay oo sida shareecadu ay noo fartay inaynu ilaahay ku kalsoonaano inu isku hadlayno inu cuskanno ayay inoo fartay asbaabtana inaynu la nimaadno famshuu fi manaakibiha wakuluu min risqih faida qudiyat الصalaaة faاntashiruu fi اlardi wاbtaguu min fadl الlah low anakum tatawakaluuna calى اllahi xaqa tawakuli larazaqakum kama yarzuqu الطayr tagduu khimaasa wataruuxu biطaana mana aanu samayn jirin rasuulku calayhi isalaatu wasalaam asbaabta inuu iskaga tago oo idhaahdo ilaahay subxaana wa tacaala ayuun baynu isku hadlaynaynaa oo aynu cuskanaynaa arrinkeenna aynu u dhiibanaynaa bal rasuulku asbaabtuu la iman jiray laamata alxarb ama qalabka dagaalka ayuu xidhan jiray hadday koofiyadda birta ah ee madaxa la gashado ay tahay iyo hadday tahay diric dagaalka oo waxa weeyaan biro isku taxan oo sida khamiiskao kale u samaysan iyo haddii ay tahay sahan inuu diro iyo cuyuun dad u keena warka cadowga iyo xaalkoodu siduu yahay iyo hadday tahay ciidankiisa waxa weyaan inuu diyaar gareeyo iyo hadday tahay inuu iska ilaaliyo cadowgu inuu sirtiisa dagaal waxa weeyaan uu helo wahaakada umuurtiisa markaa kalena kaana yaddakiru quuta ahlihi manaa sana sanad dhan quudkii reerkiisu ay cuni lahaayeen ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu keedin jiray oo meel markaa uu sii dhigan jiray marka tafsiirka noocaasi tafsiir saxa ma aha ee odhanayo tawakulku waa in laga tago asbaabta wa bika khaasamtu wa calayka tawakaltu wa ilayka xaggaaga oo qura ayaan anabtu aan u soo noqday marka inaabadu waa tawbada khushuucda ay la socoto wa bika adiga ayaan khaasamtu kula doodayaa cidda waxa weeyaan xaqa ka hor timaada oo adiga ayaa ilaahay wixii xujo ah ee baadilka aan ku burin lahaa adiga ayaa ilaahay oy garansiiya nacam wa ilayka xaggaaga oo qura ayaan xaakamtu ula soo xukum doonanayaa cidda arrin aanu isku qabanno fakfir lii ilaahay o i dembi dhaaf halkaas bay ducadii ka bilaabanta inta horoo dhammina waxay ahayd hanaaun cala allahi subxaana wa tacaala ammaan uu rasuulu ku ammaanaya ilaahay bimaa huwa ahlun lahu waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu mutaystay taana waxaa laga qaadanayaa ana min aadaabi adducaa taqdiimu hanaa'i calى allahi subxaana wa tacaala qabla su'aal inay ka mid tahay aadaabta ducada inta aanad ilaahay subxaana wa tacaala waxba weydiisan inaad ka hormariso ood ka horaysiiso inaad ilaahay subxaana wa tacaala marka hore aada ammaanto ammaanta ilaahay aada ammaantaana waa nooc ducada ka mid ah bal waa afdal ducaa waa ducada nooca u fadliga badan walihaadaa baa ducooyinka rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam ka soo arooray haddaad u fiirsato su-aashu su-aasha maxdigae mujaradka ee kelidaahi ay ku yarta oo ducada rasuulku ama ay tahay dikri iyo hanaa calى اllahi subxaana wa tacaala amaba se ay tahay hadday su-aal iyo dalab tahayna mid laga horeysiiyey su-aasha iyo dalabkaa ammaan ilaahay subxaana wa tacaala uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ammaano inuu dikriga ilaahay la xuso weliba bitawxiidi lagu xusaa duca uu yahay bal afdalu ducaa uu yahayna waxaa u daliila xadiidka uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam khayru ducaa'i ducaau ywmi carafa wa afdal ma qultu ana wاnnabiyuna min qabli la ilaha ila اllah waxdahu la shariika lah lahu اlmulku walahu اlxamdu wahuwa calى kuli shayin qadiir hada huwa akharu ducaaءi الnabiyi fi ywmi caraf la ilaha ila اllah waxdahu la shariika lah lahu اlmulku walahu اlxamdu wahuwa calى kuli shayin qadiir fakfir lii ilaahay i dhaaf maa qadamtu waxaan horu marsadeen hore u sameeyey waktigan aan hadlaayo ka hor aan sameeyey wamaa akhartu waxaa dib aan u dhigtay ee dib aan ka samayn doono ii dhaafna macnaheedu waa ilaahw asturo hay fadeexadayn icafiyo ha igu ciqaabin marka culimadu waxay isweydiiyaan rasuulka ilaahay baa subxaana wa tacaala u ballan qaaday in la dhaafiy dembigiisa kiisii hore iyo kiisii dambe ee maxaa keenay inuu ilaahay subxaana wa tacaala dembi dhaaf weydiisto culimada qaarkood waxay yidhaha waa min baabi tacliim oo ummaddiisa ayuu barayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam laakiin taas waxaa la odhan karaa isagoo rasuulku aan isagu ilaahay dembi dhaaf weydiisanoo fakfirli aan odhan ee waxaa suurtagala inuu dee ummadda uu baro oo iyaguna u sheego u yidhaahdo waxaad tidhaahdaan allahuma kfir lii ahlucilmiga qaarkoodna waxa yidhaha waa min baabi tawaaduc rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaah buu isu dhuldhigaayey nicmada ilaahay siiyey oo ah inuu ilaahay dembigiisa dhaafay inaanay markaas sabab ugu noqon inuu iscajab geliyo isqaato ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku dadaalay waxaa kaloo taa lagu dari karaa in la yidhaahdo ducada oo طalabu اlistikfaar ay ka mid tahay iyada lafteeda ayaaba cibaadaaba qofku xataa haddaanu dembiba aanu lahayn oo dembiba aanu isku ogeyn inuu ilaahay baryo subxaanahu wa tacaala oo dembi dhaaf uu weydiistaa waa min alcibaadaat waqad qaala الnabiyu calayhi الsalaatu wasalaam adducaaءu huwa اlcibaada wma asrartu wixii aan qarsaday ilaahay ii dhaaf wama aclantu wixii aan muujistayna si muuqata aan u sameeyeyna ilaah ii dhaaf anta anta adigu almuqadimu baa tahay ka arrimaha horaysiiya wa anta almuakhiru ka dibdhiga ayaa tahay taqdiimka iyo taakhiirku lilahi tabaaraka wa tacaala sharcan wa qadaran qadar ahaana ilaahay subxaana wa tacaala arrimaha siduu u kala horaysiiyey ayuun bay u dhacayaan sharci ahaana arrimaha waxaa waajiba in loo kala horaysiiyo oo loo kala fadilo sida ilaahay subxana wa tacaala u kala horaysiiyey laa ilaaha mid xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa anta adiga mooyaane aw ama laa ilaaha buu yihi mid xaq lagu caabudaa ma jiro hayruka oon adiga ahayn qaala sufyaan wuxuu yihi wazaada cabdulkariim abuu umaya walaa xawla walaa quwata ila biاllah qaala sufyaan qaala sulaymaan ibn abi muslim samicahu min taawus can ibni cabaasin radia allahu canhuma can الnabiyi salى اllahu alayhi wasalam marka ducadaasi macaanideedu aadka iyo aadka ay u ballaadhan yihiin waxay ka mid tahay ducooyinka rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam uu ku furfuran jiray salaatu leilka baabu fadli qiyaami اleil habeenkii salaad in loo kaco fadliga shareecadu ay u sheegtay qala xadaثana cabdullahi bn muxamed almusnadi aljucfi اlbukhaari qala xadaثana hishaam qال أخبرنا معmر xw xdثnي محmوd محmوd بن غaylاn هiشhاaمna waa هiشhاaم بن يوسف الصنعاnي ومحmوd huw بن غaylاn qال xdثnا عبدالرزاق بن hmام الصنعاnي qال أخبرnا معmر بن راشhد عن الزهري عن sالم عن أbيه رضي الله عnه qال kاna الرaجuل ninku wuxuu ahaa في xayاaة النبي marka الrجل asha ku jirtaa waa jinsiya ama laamtu waa laam uljins maha macnaheedu nin gaara in laga hadlaayo mafhuumna ma leh oo inaanay dumarku sifadan aanay lahayn laga qaadan maayo ee waa min baabi takhliib cidda had iyo jeer ale rasuulka calayhi salaatu wasalaam ag joogtay su-aalaha weydiinaysay raggay ahaayeen fii xayaati nabiyi sala allahu alayh wasalam rasuulku markii uu noolaa idaa ra'a markuu arko ninku ru'ya riyo qasahaa calىa rasuuli اllaahi salى اllahu alayh wasalam rasuulku uu uga warrami jiray si uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ugu fasiro rasuulka ayaana saxaabada arrintaa baray oo salaada subax marka uu ka baxo sida bukhaari uu ku keeni doono kitaabu tacbiir الru'ya xadiid samura ibnu jundub marka salaada subax rasuulku uu ka baxo saxaabadiisu kusoo jeesan jiray waxaanu odhan jiray hal ra'a axadu minkum ru'ya war mid mid idinka idinka midi riyo miyuu arkay fatamanaytu waxaan tamaniyey buu yihi oo aan jeclaystay anaalah inaan arko ru'ya riyo inaan arko maxay tahay sababta uu tamaniyey cabdillaahi ibnu cumar inuu riyo arko leanna riyada saalixa ee wanaagsani waxay calaamad u tahay qofka ku riyooday salaaxiisa iyo wanaagiisa mar labaadkana maadaama uu ahaa nin dhalinyaraa sida uu sheegi doono riyadu waxay u suurto gelinaysay in rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu la hadlo markaa sababta u jeclaaday waa ta oo faaqusaha aan uga sheekeeyo dabeetana calaa rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam wa kuntu waxaan ahaa hulaaman baan ahaa inan baan ahaa shaaban dhalinyaro kuntu waxaan anaamu inaan seexdo fi lmasjid masaajidka dhexdiisa calaa cahdi rasuuli اllaahi salى اllahu alayhi wasalam marka hore aynu masalada uga hadalnay masaajidka waxaa loo seexan karaa lilxaaja laakiin masaajidku muu ahayn mabiit hoy muu ahayn qof meel kale helaya uu iska seexdo cabdillaahi ibnu cumarna wuxuu ahaa cazab ama nin dooba oo aan reer lahayn taasaa sababu ahayd markaa inuu seexdo masaajidka fara-aytu waxaan ku arkay fi noomi hurdada dhex fara-aytu waxaan arkay fi noomi hurdada dhexdeedii kaana malakeyni sida iyadoo laba malag akhadaani ay qaateen fadahabaa biya ay ila tegeen ila naari xagga naarta xaggaa naarta ay ila kaceen faidaa hiya mise waaba iyadoo naartii matwiyatun ah mid waxa weeyaan ceel la dhisay oo kale ah ka tayi lbeer sida ceelka waxa weeyaan xakabka loo sameeyey wa idaa laha mise waxaaba iyadoo usugan qarnaan laba gees oo bimacnaa uu uga jeedo laba dhisme amaba se laba qori wa idaa fiiha mise waxaaba dhexdeedana ku sugan unaasun dad qad caraftuumaan gartay fajacaltu waxaan bilaabay aquulu inaan idhaahdo acuudu billaahi min annaar ilahay baa naarta ka magan gelaya qaala wuxuu uhi falaqiyana waxaa nala kulmay malakun aakharu malag kale oo labadii i waday aan ahayn faqaala lii wuxuu igu yihi lam turaac ha baqin ay laa khawfa calayka riwaayad kalena waxaa ku timi in malagaasi uu yihi khaliyaa canhu iska sii daaye isagoo labadii malag ee kale la hadlaaya faqasastuhaa waxaan uga waramay riyadaasi calىa xafsa walaashiiya faqasathaa xafsa xafsana waxay uga warantay calىa rasuuli اlahi salى اllahu alayh wasalam taana waxaa loo daliishadaa tawkiil fi lcilmi cilmiga in markaa laysu wakiilan karo soo dhegaysigiisa amaba se weydiintiisa faqaala wuxuu yihi rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam nicma rajulu nin waxa u fiican cabdullahi low kaana yusalii alla miyuu tukada min aleyl habeenkii wax ka mida oo lowdu markaa maaha shardiyo ee waxa weeyaan tamani bay faa'iideynaysa oo maaha macnuhu hadduu habeenkii tukan lahaa ayuunbuu nin saalixa noqon lahaa ama nin ka u wanaagsan oo ma aha in qiyaamu leyl shardi uu u yahay salaaxa cabdullaahi bni cumar ee macnuhu waxa weeyaan waa tamani oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uga jeedo macnaa taxriid calaa qiyaami leyl dhiirigelin uu ku dhiirigelinaayo qiyaamu leylka fakaana wuxuu ahaa cabdullaahi hadalka waxaa iskale saalim bacdu intaa dabadeed laa yanaamu inaanu seexan min alleyl ay min saacaati leyl saacadaha habeenkii ilaa qaliilan in yar mooyaane ma seexan jirin inta kale waxa uu ku qaadan jiray salaatuleyl buu ku qaadan jiray xadiidkan bukhaari raximah llahu tacaala wuxuu u keenay si uu muujiyo fadliga uu leeyahy qiyaamu leyl halka xadiidku masalada inaga tusinayaana waxay tahay waa xadiidku markaa uu daliil u yahay in qiyaamu leylkuu yahay min asbaabi alwaaqiyati min annaar aw min cadaabi الnaar asbaabta cadaabu naarka dadka ka ilaalisa oo cabdullaahi bn cumar radi allahu canhu markii naarta la tusay bal la dulgeeyeyba ilaa uu arkay xataa dadkii ku dhex jiray oo ulafihiisa uga baqday dee naartaasi in lagu tuuro markuu riyada rasuulka calayhi salaatu wasalaam u sheegay rasuulku waxa uu u yidhi low kaana yusallii min alleyl waxay ahayd muujinuu muujinaya rasuulku qiyaamu leylku inuu yahay asbaabta naarta cabdullaahi bni cumar uu arkay lagaga badbaado ilaahay subxaana wa tacaala addoomihiisa uu kaga badbaadiyey mar haddii qiyaamu leyl uu ka mid yahay asbaabta naarta lagaga badbaadana arrintaasi ayaaba fadli ugu fillaan lahayd wax naarta uu kaga badbaadayo faacilkiisu axaadiidta markaa sariixa ku cad qiyaamu leyl fadligiisa waxaa laga yaabaa inaanay ansixin cinda albukhaari raximah allahu tacaala axaadiidta ala waxaa ka mida xadiidka imaam muslim warinaayo ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yihi afdal salaati bacda almaktuba salaat leyl salaad waxaa u fadli badan salaada faralka ah marka laga yimaado ama dabadeed salaatuleylka ayaa u fadli badan ilaahayna subxaana wa tacaala qur'aanka waa ku sheegay fadliga salaatuleyl ay leedahay in habeenkii salaad loo kaco waktigeedu yahay min bacdi salaati اlcishaa ilaa waxa weeyaan alfajr saadiq ilaa waagaasi uu ka baryeeyo salaada subax waktigeedu kusoo galo ilaahay subxaana wa tacaala dadka jannada markaa dhaxlay sifaadkooda qiyaamu leylka ayuu ku daray ina almuttaqiina fii jannaati wa cuyuun aakhidiina maa aataahum rabuhum maxaa ilaahay subxaana watacaala markuu tilmaamay inay fii janna wacuyuun ay ku sugan yihiin asbaabta ay ku heleen ilaahay subxaana watacaala wuxuu ku daray wakanuu kanuu qaliila min alleyli ma yahjacuun wabilasxaari hum yastakfiruun habeenkii yar bay seexan jireen oo dhinaca dhulka ay dhigi jireen waktu saxarkana ilahay bay dembi dhaaf weydiisan jireen wakadalika ilaahay subxaana watacaala waxa markaa uu tilmaamay fii aayati ukhraa ahlujannaha sifaadkooda inay ka mid ahay dadka jannada waxa weeyaan dhaxlay inay nacam ay dhinacooda dhulka ka dheereen jireen tatajaafa junub junubuhum can ilmadaajic yadcuuna rabbahum khawfa wa طamaca marka adiladaasi waxay ka mid tahay adilada tusinaysa fadliga salaadani ay leedahay xadiidkan waxaa laga qaadanayaa riyada wanaagsan ee qofka muslimkaahi uu ku riyoodaa inay tahay waxa weeyaan sifo wanaagsan waa xadiidka saas oo kale laga qaadanayaa fawaa'idda ku jirta ka mid a fadliga waxa weeyaan salaatu leyl ay leedahay ayaa xadiidku ina tusinaya halka uu inaga tusinayana waynu sheegnay waxaa kaloo xadiidka ku sugan manqaba licabdillaahi bni cumar cabdillahi bni cumar amaan uu leeyahay cabdillaahi bni cumar naartii waxa weeyaan laguma ridin bal ilaahay baa subxaana watacaala ka badbaadiyey waxaa laga qaadanaya xadiidka in riyada inteeda wanaagsan la fasiray inteeda xunna la yska daayo rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam riyadan inteedii xumayd oo cabdillaahi bni cumar in xagga naarta loo kaxeeyey iyo in dad uu garanayeyba naarta dhexdeeda cabdillaahi bni cumar uu ku arkay labada arrimood midna ma fasirin rasuulku alayhi afضal الsalaati wالtasliim baabu tuuli sujuudi sujuudii dheeraynteeda ama dherarkeeda ayuu baabay fii qiyaami leyl salaatu leylka dhexdeeda la dheereeyo sujuudda qala xadaana abu lyamaan الحkم بن نافع قال أخبرنا شعyب بن أbي حمزة عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم kاn wxa يصلي mid tukada إحدى عشhرaةa ركعة koob iyo toban رagcadood kاnت waxay tilka tahay صaلاaته bay ahayd yعnي في الleyl tiradaas يسجد waa sujuudi jiray السجدةa suجuuda min ذalika saلاada kamida qadra maa in qadarkeed buu sujuudsanaan jiray yaqra'u akhriya axadukum midkiin khamsiina aaya konton aayadood qabla an yarfaca ra'sahu intaanu madaxiisa kor uga soo qaadin sujuuda wayarkacu waa tukan jiray rakcatayni laba ragcadood buu tukan jiray qabla salaati alfajr uma dabeetana yadajicu waa jiifsan jiray calaa shiqihi layman dhinaciisa midig buu u jiifsan jiray xataa yaatiyahu ilaa u yimaada almunaadi lisalaa ka salaada dadka ugu yeedhaya marka shaahidka xadiidan ku jiraa wuxuu yahay in sujuudda rasuulku alayhi الsalatu wasalaam aad ay u dheerayd fii salaati leyl maadaama waxa weeyaan qiraa'ada iyo qiyaamku uu dheeraa sujuudda iyo rukuucdana rasuulku alayhi الsalatu wasalaam waa dheerayn jiray waqadra maa yuqra'u khamsiina aaya waa qadar dheer weeyaan xaqiiqatan salaada rasuulkuna waxayd qariiba min asawa mu ahayn intuu qiyaamka dheereeyo sida maanta inagu aynu u tukano gaaraan salaatu taraawiix intuu qiyaamka dheereeyo inuu sujuuddana aada u gaabiyo may ahayn ee salaada rasuulku calayhi salaatu wasalaam way isu miisaanayd masalada kale ku saabsan jiifsigaa bacda rakcatay alfajr labada ragcadood ee salaada subax ka horeeya dabe rasuulku uu jiifsan jiray calayhi salaatu wasalaam masaladaasi horena waa uga hadalay waana inoo iman doontaa in sha allahu tacaala ma waajibba jiifsigaasi ma sunna miyaa la kala qaadaya oo qofkii habeenkii salaatuleil kusoo jeeday buu sunno u yahay ee kii kale sunna uma aha ma masaajidkaa la jiifsanayaa mise waa qofku haddii gurigiisa uu ku sunnaysto dadka xaaladahooda ma la kala qaadaya qofka ka baqaaya in salaadii subax ay ku dhaafto ma loo diidaya ka kalena ma loo ogolaanaya hadi masail stati insha allah baabu tarki اqiyaami qiyaami leyl salaatuleilkii ka tegisteedii buu baabiye lilmariid qofka u sugnaaday ama loo sharciyeeyey qofka buka inuu ka tago maradkaasi awgeed haddii markaa qiyaamkii uu mashaqo ku yahay iyo culays qaala xadaثana abu nuعaym qala xadaثana sufyaan an اlأswad sufyaan الthawri weeye can اlأswad qaala samictu waxaan maqlay junduban baan maqlay oo yaquulu leh ishtaka الnabiyu salى الlahu عalيyh wasalam rasuulka ayaa xanuunsaday falam yaqum ma kicin leylata habeen aw leylatayn ama laba habeen qala xadaثna mحamed بn kaثيir qala akhbarana sufyaan can اlأswad bni qaysi can jundub bni cabdillaahi radي allahu canhu qaal ixtawasa jibriilu jibriil baa kadib dhacay calى الnabiyi salى اllahu عalيyh wasalam rasuulka bimacnaa u yima waaye faqaalat imraat faqaalat waxay tihi imra'aة gabadh min quraysh quraysh ka midi abطaha calayhi waxaa kadib dhacay oo ka habsaamay shaydaanuhu jibriil bay markaa shaydaan ku sheegaysa wa hada yadulu calى anaha kanat kafira fanaزlat waxaa soo degtay wالduxى wاleyli إida sajى ma wadacaka rabuka wma qala ay ma tarakaka rabuka wma qala wma gadiba calayk rabbigaa kaama tegin kuumana cadhoon marka xadiidkan waxa uu tilmaamayaa rasuulku calayh afضal الsalaaةu watasliim marka uu xanuunsaday in qiyaamu leyl aanu la iman waxaana rasuulku calayh الsalaatu wasalaam uu tilmaamay ana alcabda ida saafara aw marida kutiba lahu ma kana yafcaluhu صaxiixa muqiima addoonku haddii uu xanuunsado amaba se waxa weeyaan uu safro waxaa loo qorayaa wixii uu samayn jiray markii uu ahaa muqiimka waa ka safray iyo markuu caafimaadka qabay wuxuu samayn jiray waa ka xanuunsanaya ayaa taasina waxa weeyaan ay ku saabsan tahay gabadha markaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam hadalka noocana ku tidhi gabadh kaafirada ayay ahayd laakiin waxaa ku soo arooray markaa riwaayaadka qaarkood in khadiijana hadalkan hadal aan la mid ahayn laakiin shabahay rasuulka alayhi الsalaatu wasalaam ku tiri qaalat imra'atu ya rasuula الlah ma araa صaaxibaka ilaa abطaa canka marka farqiga udhexeey waad dareemi kartaa taa hore ya muxamed bay tihi tana waxay tihi ya rasuula الlah ta taa hore waxay tihi shayطaanuhu tana waxay tihi صaaxibaka farqiga markaa udhexeeya mar markaa waxyigu kala go-ay ayaa rasuulka عalayه الsalaatu wasalaam khadiija sidan ay ku tidhi qaalat lلnabiyi xiina abطa canhu اlwaxy ina rabaka qad qalaaka fanazlat wالduxaa marka laba qiso oo kala duwan weeyaan cidda markaa shaydaan malaku jibriil ku sheegtay may ahayn imraأa muslima laa khadiija walaa gayruha khadiijo iyo mid kala toona ma ahayn waxaa laga qaadanaya waxa weya raddu hl alى ahli اbaطil wa tafniidu shubahaatihim albaailka in la radiyo shubahaadkoodana waxa weeyaan laga jawaabo waayo ahlulbaطilku markii rasuulka alayh الsalaatu wasalaam ay ka hadleen gabadhaasi ay tihi abطa calayhi shayطaanuhu ilahi baa subxaana watacaala radiyey shubahadoodaana meesha ka saaray oo cadhood ilaahay uu cadhooday awgii iyo inuu ilaahay subxaana watacaala uu iska daayey waxyigu u waxyoonayey waxyigiisi uu ka goostay inaanay ahayn waxa weeyaan sababta jibriil u dib dhacay lixikmatin ilaahiyati ukhraa u dib dhacay ayaa ilaahay subxana watacaala u caddeeyey baabu taxriimi الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam rasuulka dhiirigelintiisii buu baab yani ummatahu ummaddiisa uu dhiirigeliyey calى qiyaami leyl qiyaamu leylka uu ku dhiiri geliye wanawaafil sunayaasha kale oo min baabi caطfi caam calى اlkhaas nawaafishu waa ka caamsan tahay qiyaamu leylka min gayri iijaabin iyadoo aan la waajibin waطalqa الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam rasuulku waa ku soo guureeyey uruq alityaanu fi leyl faatimata ayuu ku soo guureeyey wa caliya calayhima الsalaam leylة habeen lلصلاة liyuqidhm lلصلاة si uu salaada ugu toosiyo salaaة leil xadiidkan markaa mucalaqiina isagoo mawصuul ayaa in shaء الlahu taعalى baabka laftiisa uu inoogu iman doonaa qaala xadaثna بن mqatil wa mحamed iبn mqatil almarwaزي qala xadaثna cabd الlahi بn mubaarak almarwaزي qال أخبرنا معmر عن الزهري عن hind بنت الحاrث عن أmi سلمة رضي الله عنها أن النبya صلى الله عليه وسلم rasuulku اstayqda waa toosay laylaة habeen faqاala wuxuu ihi سubحaana الlah ilaahay baa xumaan oo dhan ka naزhan oo ka foge maada unzila maxaa la soo dejiye aleylaةa xalay oo min caawa oo min alfitnati fitna ah manaa fitna aad u fara badan baa la soo dejiyey maada unzila maxaa la soo dejiye min alkhazaa'ina oo khazaa-inta markaa rasuulku wuxuu uga jeedaa futuuxaadka dhici doona muslimiintu ay furan doonaan axmarkii iyo abyadkii dahabkii iyo fidadii ay hayeen kufaartu lasiyamaa reer furus iyo reer room man yuuqidu yaa toosinaya sawaaxiba alxujuraat qolalkan dumarka degan wuxuu ujeeda ummahaat lmuuminiin yaa ruba kaasiyatin alla farabadanaa mid huwan fi dunyaa adduunyada dhexdeeda caariyatin qaawan fi laakhira aakhiro dhexdeeda marka yaa ruba waxaan loo dhawaaqi karin haddii xarfu nidaa uu galo oo iminka ruba dee wax loo yeedhi kara ma aha waxay culimadu yidhahdaan waxaa looga jeedaa litambiih baa looga jeedaa sida alaado laga horeysiiyo hadalka oo kale amabase waxaa looga jeedaa litamani baa looga jeedaa marka xadiidkan halkuu inaga tusinaayo rasuulku dhiirigelinta ummadiisa uu ku dhiirigeliyey salaatuleilka waxay tahay man yuuqidu sawaaxiba alxujuraat sababta markaa loo toosinayana waxay ahayd qiyaamu leyl ama salaat leyl se waxa weeyaan riwaayaadka qaarkood ku xusan yuriidu azwaajahu xataa yusaliin wuxuu u jeeday rasuulku alayhi salatu asalaam dumarkiisa sababtu markaa la ayaa toosiyanaya ama hala toosiyana waxay ahayd yanaa salaatuleyl si ay u tukadaan waxaa markaa taa laga qaadanayaa qofku salaatuleylka iyo khayrka kaleba inuu dadka kale laftooda uu faro uu ku dhiirigeliyo gaar ahaan waxa weeyaan qaraabadiisa iyo dadka waxa weeyaan isaga ka agdhow yaa ruba kaasiyatin fi dunya caaliyatin fi laakhirana ahlulcilmiga qaarkood macno guud bay ku fasireen oo kaasiyatin nafsin kaasiyatin naf huwan fi dunya maxay huwan tahay ilahay nicamkiisa subxaana watacaala caaliyatin fi laakhira aakhirana waxay ka maran tahay wixii ajar ay ku heli lahayd oo shukru nicma ah alcilmiga qaarkoodna waxay ku fasiraan manaa dumarka waa kuwa u daliishada markaa tabarujku inuu xaaraan yahay bal inuu yahay min alkabaa'ir sida ibn xajar ilhaytami oo kale kitaabkiisa azawaajir xijaab la-aantu inay tahay min alkabaa'ir adilada u daliishanaya xadiidkan ayaa ka mid ah markaa fara badana mid waxgashana addunyada markay joogto lakinha caariya fi laakhira waxa ay gashan tahay waa wax aan markaa aan jirhkeedan wada asturan oo ka gaaban ama jirhkeedii sifaynaya ama se uu ka dhex muuqdo walihada bay noqotay caariya fi laakhira lakin macnaha guud in lagu fasiro oo rag iyo dumarkuba ay soo gudagelayaan ayaa waxa weeyaan fiican oo macnahaas guud oo ah manaa qof adduunyada marka uu joogo nicam fara badan haysta laakiin aakhire aanay nicamkaasi waxba aanay uga tarin oo sababtii nicamkaasi ay aakhire wuxu ugu tari lahaayeen ayuu ka maran yahay qala xadaثna abulyaman qala akhbarana shucayb can الzuhri qala akhbarani ali bn xusein ali bn xusein bn ali bn abi alib wa zayn اlcaabidiin wa hiqat fadil caabid fadil mashhuur bاlkhayr ana xusein ibna cali ibna abi aalib ayaa akhbarahu waramay ana cali bna abi aalib akhbarahu hada min asax asaniid min asaxi اlasaniid riwaayatu waxa waya cali ibn xusein an xusein ibn cali can cali bn abi aalib waana min riwaayati waxa weeyaan alabna can اlaaba can اlajdaad wa afdal riwaaya yarwiiha ibn can abihi can jaddihi waa riwaayadda u wanaagsan inan uu ka wariyo aabihii aabihii oo awowgii markaa kasii warinaya ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahi ayaa طalaqahu cali habeenimo u yimi waa طuruqu alityaanu fi leyl wa faatimata faatimana kusoo guureeyey oo faatima waxay ku cadfan tahay damiirka markaa طalaqahu ku jira bint الnabiyi calayhi الsalaam faatimadii ahayd inantii rasuulka leylatan habeen buu markaa kusoo guureeyey marka haddina طaraqa waa bimacnaa ataa leyla leylatan waxay noqonaysaa min baabi الta'kiid haddina طaraqana waa bimacnaa ataana leylatan waktiga ityaanka ama imaanshuhu dhacay bay caddaynaysaa faqaala wuxu uhi alaa tusaliyaani miyaydaan miyaydaan tukanahayn ama miyaa tukataan faqultu waxaan ihi ya rasuula allah anfusunaa nafaha yagu biyadi illaah ilaahay gacantiisay ku jiraan faida shaaa markuu doono an yabcaana inuuna toosiyo bacaanaa ilaahay waana toosiyo faاnsarafa waan waa iska noqday rasuulku xiina qultu dalika markan hadalkaa idhi walam yarjic ilaya iguma soo celin aniga shayئa ay min alkalaam uma dabeetana samictu waan maqlay wahuwa muwalin waxaal huwa rasuulku muwalin mid jeesta oo noqda uu yahay yadribu isagoo garaacaya fakidahu bawdadiisa wahuwa yaquul isagoo leh wa kana alinsaanu insaanku wuxuu ahaaday akara shayin shayka ugu badan jadalan xagga muranka marka xadiidkana wuxuu tusinaya rasuulku alayhi salaatu wasalaam salaatuleilka inuu ku dhiiri geliyey ummaddiisa gaar ahaan qaraabadiisa oo faatima oo inantiisiiya iyo cali bin abi aalib oo in adeerkiiya laakiin sodog dee rasuulku alayhi salaatu wasalaam uu ahaa inuu goor habeennimoa kusoo guureeyo cali oo xil ay isku leeyihiin waxaa sababu noqday wax weyn weeyi iyo khayr iyo wanaaguu la doonay walihada ba طabri wuxuu yihi lowla ma calima الnabiyu min ciظmi fadli الصalaaةi fi اleyl ma kana yuzciju ibnatahu wa bna camih fi waqti jacalahu اllahu likhalqihi sakana lakinahu اkhtaara lahma ixraaza tilka اlfadila calى اdicati wالsukuun imtihaala liqowlihi tacalى waamur ahlaka bالصalaaة haddii aanay jiri lahay waxaa rasuulku og yahay oo ah fadliga weyne ku jira salaatuleilka kamuu nixiyeen inantiisa iyo inadeerkii oo umuu yimaadeen wakti ilaahay subxaana watacaala khalqigiisa oo uga dhigay wakti raaxo iyo nasasho laakiin rasuulku calayhi salaatu wasalaam fadliga salaatuleil ay leedahay ayuu uga doortay raaxada isagoo u hogaansamayay qowl اllahi tacaalى wamur ahlaka bالsalaa ehelkaaga iyo qaraabada salaada far salaada faralkaa iyo ta sunaha labaduba ay soo guda gelayaan weliba sida riwaayadda imaamu الnasaa-i ku xusan laba jeer ayaa rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam uu ku soo noqday oo markii hore rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam waa toosiyey deetana gurigiisiibuu ku noqday oo salaatuleil buu markaa uu bilaabay sida muuqatana halka ay deganaayeen cali iyo faatima iyo guriga rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa isku dhowaayeen oo laba meelood aada isugu dhowo markaa sanqadha laga maqlaayo ayay ahaayeen falam yasmac lana xisan buu yihi cali markuu rasuulkuna toosiyey ee gurigiisi uu ku noqday salaadiisii uu iska bilowday ayaa wax sanqadha uu naga maqli waayey farajaca ilayna faaiqadana mar labaad buu nagu soo noqday oo haddana uuna toosiyey mar labaadkii ayaa hadalkan uu dhex maray rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam iyo cali bin abi aalib oo cali uu yihi anfusunaa biyadi illaah ida shaa an yabcaana bacana fi hada ihbaatu alqadar taana waxaa laga qaadanaya sugitaanka qadarka ihbaatu صifati اlmashiiئa lilahi tabaaraka wa tacaala iyo ilaahay inuu sifada doonista ku tilmaaman yahay ana cibaadahu laa yafcaluuna ila ma araad iyo addoomihiisu inaanay samayn karin wax ilaahay subxana watacaala uu doonay mooyaane calina hadalka wuxuu ka ikhtibaasay ama uu kala soo baxay qowl اllahi tacaala allahu yatawafa lanfusa xiina mowtiha walatii lam tamut fii manaamiha ilahay alaaya ilaahay subxaana watacaala nafaha waa oofsadaa marka uu ruuxda jasadka ka saaro ta aanu ilaahay subxaana watacaala dilinna marka ay seexato ayuu oofsadaa marka addoomuhu ay seexdaanna ilaahay subxana watacaala ta geeri uu ku xukumayna waa reebaa ta kalena waa soo diraa laakiin daliishiga noocana rasuulku calayhi afdal الsalaatu watasliim waxa weeyaan raali kama noqon oo hadal xaqa ha noqdo hadal xaqa hadalkaasi ha noqdo laakiin isagoo xaqa hadalku haddii waxa weeyaan meeshiisii meel aan ahayn ama wixii daliil u ahaa waxaan ahayn loo deliishado waxa weeyaan dee sax noqon maayo walihada inkaar baa ka muuqda rasuulka alayh الsalatu asalaam ficilkiisa ah darbu alfakid iyo hadalkana wa kana اlinsaanu akara shayi jadala waxaa ka muuqda inkaar uu inkiray deliishiga noocaasi ah ee qadarka uu deliishaday cali bin abi طalib radi allahu canhu oo qofka haddii taksiir ama gaabine ay ka dhacdo waajib uu ka gaabiyo ama sunne dee waa naftiisa waxa weeyaan inuu canaanto laakiin inuu qadarka deliishado waxa weeyaan ma aha rasuulku caleyh afdal الsalaatu watasliim intaa uma dhaafin cali taasina waxay tusinaysaa qiyaamu leilku inaanu faral aanu ahayn oo haddii faral uu yahay oo sunanimada uu dhaafsiisan yahay kuma gaabsadeen rasuulku inuu iska tago oo uu yidhaahdo un wakana linsaanu akara shayin jadala waxaa kaloo markaa xadiidkan laga qaadanayaa ama base laga faa'iidaysanayaa qofka ku hadlo hadal walow xaq ba ha noqdee laakiin fii kayri mawdicihi meeshiisii meel aan ahayn dhiga inay tahay waxa weyaan in laga jeesto iyo qofka markaad wanaagga farto haddii markaa wanaaggii uu aqbali waayo amabase uu kula murmo inaanad la murmin ee aada iskaga tagto ee markaa aad iskaga jeesato waxaa ku sugan manqaba licali bin abi aalib radi allahu canhu amaan uu leeyahy cali bin abi aalib oo cali bin abi aalib radia allahu canhu hadalkan oo calayhi ah manaa isaga dee xujo ku ah ama taqsiir ka dhacay dee tilmaamaya muu qarin maslaxada cilmiga faafintiisa iyo gaadhsiinta dadka ku jirta ayuu ka hormariyey waxa weeyaan inuu inuu inuu ilaaliyo waxa weeyaan naftiisa oo waxa naftiisu markaa ay yaro dhibsanayso aanu sheegin nacam waxaa markaa xadiidka laga qaadanaya saas oo kale aliqtibaas min alqur'aan inay tahay jaa-iz in iyadoo qur'aan ahaan aan loo akri ahaynba in kelimaad markaa qur-aanka ku jira la soo qaato oo cid markaa wax lagu weydiiyo amaba se loogu jawaabo waxaa laga qaadanaya darbu lfakhid awdada in la garaaco sacabka lagu dhuftaa inaanay mar walba xaaraan aanay hayn markay xaaraan tahay waa cinda tashaki waa qofku marka uu cabanayo o ashkatoonayo musiiba ay ku dhacdo lakiin cinda ta'asuf haddii uu ka xumaado khalad dhacay qofku taasaba u noqoto darb اlfakid inay jaa-is tahay baa xadiidka laga qaadanaya wallah aclam waxka bilahi towfiq wsala اllah alى nabiyina mxamed